dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka faafan oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ay gumaysato dowladda xabashida Itoobiya ayaa qaaday tallaabooyin ay kaga falceliyeen laba nin oo ka mid ah nasaarada Itoobiya kuwaas oo ku dhiiraday in ay gubaan kitaabka Qur'aanka Kariimka waxaana laga duubay muuqaallo muujinaya sida arxanka daran ee raggaasi loo dilay muuqaalladan oo naga soo gaaray mandiqadda faafan ayaa waxaad ka dheehan kartaa dadka ku dhaqan gobolkaasi oo aad u caraysan iyagoo dhagxaan ku dilay labada nin ee ku dhiiraday gubidda musxafka dadkan oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku dhawaaqayay takbiirta ah marka ay qaadayeen tallaabooyinka ka dhanka ah raggan itoobiyaanka ah iyagoo diray in naftooda ay u hurayaan cid kasta oo ku dhiirata in ay ihaanaysato amaba ay gubto kitaabka qur-aanka kariimka
allahu akbar waa kuwii kitaabka qur-aanka gubay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wardina waa gaalada kitaabka qur-aanka gubtay
sannadihii ugu dambeeyey dalka itoobiya waxaa laga soo warinayay tallaabooyin xadjirnimo ah oo ay qaadayeen nasaarada itoobiya iyagoo geystay falal ka dhan ah muslimiinta iyo muqadasaadka islaamka sidoo kale gudaha dalka itoobiya waxaa laga soo warinayay dhacdooyin foolxun oo ay geysanayeen kooxo hubaysan oo ka tirsan nasaarada itoobiya kuwaasi oo beegsanayay muslimiinta tan iyo markii uu xilka qabtay abiy axmed ra'iisul wasaaraha dalka itoobiya oo ah nin murtad ah oo haysta diinta kirishtaanka falcelinta iyo carada ay muujiyeen dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka faafan ayaa laga soo dhoweeyey meelo badan oo gudaha dalka itoobiya ah waxaana tani loo arkaa in ay yareyn karto amaba ay ka hortegi karto in kirishtaanka itoobiyaanka ay ku dhiiradaan gubidda musxafka qur'aanka kariimka nacaybka ay xagjirinta kirishtaanka itoobiya u qabaan islaamka iyo muslimiinta ah ayaa laga dareemayaa baadarayaasha horboodaya dadka nasaarada ah iyagoo taageero iyo hiil ka helaya dowladda xabashida itoobiya